cabdulaahi cabdiraxmaan yuusuf waa nin dhallinyaro oo soomaali ah wuxuu muddo sannado ah ku xirnaa xabsi ku yaalla sacuudiga wuxuu ku xukumnaa dil toogasho ah laakiin alle ayaa ka soo badbaadiyey wuxuu ka warramayaa tirada soomaalida ee ku xidhan jeelasha sacuudiga iyo kuwa sida gaarka ah dilka ugu xukuman wuxuu sheegay in dadka xabsiyadaas lagu hayo ee soomaalida ah ay ka mid yihiin culimmo iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed oo beri ka ah tuhmada loo haysto ee ah inay kontorabaan soo geliyeen sacuudiga dadka dhallinyarada ee walaalada soomaaliyeed qaybta ugu horreysay hadda meesha ku jirta ee afar iyo afartanka ah ee dilku ku xukuman kii ugu horreeyey waxaa la qabtay labada kun siddeed iyo tobankii bishii lixaad baa la qabtay inta kale laakiin sagaal iyo tobanki ayaa inta ugu badan aniga waxaa lii qabtay labada kun iyo labaatankii bishii sagaalaad qayb waxaa ku jirto oo cilmowdiina oo dadka aqoonta lahaa oo soomaaliyeed oo sharaf leh oo qaybtooda xitaa hadda aan magacaasooda kuu sheegi karo iyo da'dooda waxay tahay oo xuduudda kasoo galay aana micno lagu hayn laakiin erida wixii kasoo gala nidaam waxa u yaallo nimankaa xaarisan xuduudka qof allaal qofkii aaggaa kasoo gala in ay ku xukumaan hadaroo kor nidaamka waagaa dilka ahaa soomaalida afartan iyo shantan dilku xukuneed oo mid laga dila ilaah naxariis janaa ka waraabiya iyo afartan iyo lix oo hadda xukuman aan kasoo tegay jeelka iyo afartan iyo toddoba oo soo baxday dafcadii dadka ugu horreeyay soo baxay afartan iyo toddoba ahan waxaa ku xigay lix haddana annagaa ku xigno lix kale si aynu soo baxno si kastaba dalka sacuudiga ayaa waxaa dhaqan ka ah dadka gala dembiyada ay ka midka tahay daroogada in lagu xukumo xabsiyo muddo dheer amaba dil qoorgoyn ah iyo daldalaad aan waafaqsanayn shareecada islaamka waxaana daraasado laga sameeyey dilalkan qaabka wuxshnimada ah ee ay fuliso sacuudiga lagu ogaaday in sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun afar iyo labaatanka ay dishay wax ka badan laba boqol qof oo u badan soomaali qaar ka mida culimmada iyo waxgaradka bulshada ayaa qaba in dhalintan riskiga u gelinaysan naftooda inay gaaraan dalalka waddanka dibaddiisa ah islamarkaana ay si koox koox ugu baaba'ayaan badaha saxaraha iyo jeelasha ay sabab u yihiin dowladda federaalka iyo maamulada ka jira dalka ayagoo tilmaamay dilalka dhaca iyo canshuuraha aan xadidnayn ee ay ku hayaan bulshada ka dambayso in dhalinta nafahooda halaag u geliyaan taas oo waalidiin badan ku abuurtay urkutaallo aan ka go'in abid haddaba xabsiyada sacuudiga ayaa waxaa ku jira kumanaan maxaabiis muslimiin ah waxaana ka mid ah rag culimmo waaweyn iyo daaciyiin kuwaas oo intooda badan dembiyada loo haysta yihiin keliya inay dhaliileen qoyska reer boqor oo ah hoggaanka haatan haya talada dowladda dabadhilifka u ah maraykanka